taariikhdii labaad cutubka soddon iyo lixaad markaasaa dadkii waddanku soo wateen yehowa axaas inay yoosiyaah oo waxay meeshii aabbihiis boqor ugaga dhigeen yerusalem oo yo'axaasna markuu boqor noqday wuxuu jiray saddex iyo labaatan sannadood oo intii saddex bilood ah ayuu yerusalem boqor ku ahaa markaasaa boqorkii masar yerusalem kaga dejiyey carshigiisii oo dalkiina wuxuu saaray baad ah boqol talanti oo lacag ah iyo talanti dahab ah kolkaasaa boqorkii masar wuxuu dalkii yahuudaha iyo yerusalemba boqor uga dhigay walaalkiis eliyaakiim oo magaciisiina wuxuu u beddelay yohayakiim oo walaalkiis yoha'axaasna neekow wuxuu u kaxaystay dalkii masar oo yehoyakiimna markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yerusalemna wuxuu boqor ku ahaa kow iyo toban sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga ilaahiisa ah hortiisa oo waxaa isagii ku soo kacay nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon silsillado buuna ku xidhay oo baabilon u kaxaystay oo nebukadnesar weliba wuxuu kaloo baabilon u qaatay weelashii guriga rabbiga oo wuxuu dhigtay macbudkiisii baabilon ku yiil haddaba yohoyaakiim faliimihiisii kale iyo karaahiyadiisii uu sameeyey iyo wixii isaga laga helayba bal eeg dhammaantood waxay ku qoran yihiin kitaabkii boqoradda dalka israa'iil iyo dalka yahuudaah oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yehoyakiin oo yehoyakiinna markuu boqor noqday wuxuu jiray siddeed sannadood oo yerusalem boqor buu ku ahaa saddex bilood iyo toban maalmood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah oo markii sannaddii soo wareegatay ayaa boqor nebukadnesar soo cid diray oo wuxuu baabilon keenay isagii iyo weelashii wanwanaagsanaa oo gurigii rabbiga oo walaalkiis sidqiyaahna ayuu boqor uga dhigay dalkii yahuudaha iyo yerusalem oo sidqiyaahna markuu boqor noqday wuxuu jiray kow iyo labaatan sannadood oo yerusalemna wuxuu boqor ku ahaa kow iyo toban sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga ilaahiisa ah hortiisa shar ku ah oo iskuma uu hoosaysiin nebi yeremiyah oo afka rabbiga ku hadlayey hortiisa oo weliba wuxuu ka fallaagoobay boqor nebukadnesar oo isaga ilaah ku dhaariyey laakiinse wuu madax adkaaday oo qalbigiisana wuu qallafiyey si uusan ugu soo noqon rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo weliba kuwii wadaaddada sarsare ahaa iyo dadkiiba si weyn bay u xadgudbeen oo waxay wada sameeyeen karaahiyadii quruumuhu samayn jireen oo dhan oo waxay nijaaseeyeen gurigii rabbiga ee uu isagu yerusalem quduus kaga dhigay oo rabbiga ah ilaaha awoowayaashood goor wanaagsan ayuu iyagii u soo diray wargeeyayaashiisii maxaa yeelay dadkiisa iyo meesha rugtiisa ah ayuu u naxay laakiinse way ku majaajiloodeen ilaah wargeeyayaashiisii oo ereygiisiina way quursadeen nebiyadiisiina way fududaysteen ilaa ay caradii rabbigu ku dhacday dadkiisii oo dawo loo waayey sidaas daraaddeed wuxuu iyagii ku soo kiciyey boqorkii reer kaldayiin kaasoo raggoodii dhallinyarada ahaa seef ku laayay iyagoo ku jira gurigii meeshoodii quduuska ahayd oo isaguna uma uu nixin wiil ama gabar ama oday ama cirroole dhammaantoodna wuu u gacan geliyey oo weelashii guriga ilaah oo dhan yar iyo weynba iyo qasnadihii guriga rabbiga iyo qasnadihii boqorka iyo kuwii amiiradiisaba dhammaantood wuxuu geeyey baabilon oo gurigii ilaah waa la gubay oo derbiyadii yerusalem waa la duumiyey oo guryaheedii waaweynaa oo dhanna waa la gubay oo weelasheedii wanaagsanaa oo dhanna waa la wada baabi'iyey oo kuwii seefta ka baxsadayna wuxuu u kaxaystay baabilon oo waxay addoommo u ahaan jireen isaga iyo wiilashiisii ilaa la gaaray boqortooyadii farris si uu ku rumoobo ereygii rabbiga ee ka baxay afkii yeremiyah ilaa dalkii ku istareexay sabtiyadiisii waayo in alle intii uu baaba'sanaa ayuu sabti dhowrayey si ay u dhammaadaan toddobaatan sannadood in ereygii rabbiga ee yeremiyaha afkiisa ka soo baxay uu ahaado aawadeed sannaddii koowaad oo kuros oo ahaa boqorkii faris ayaa rabbigu kiciyey ruuxii kuros oo ahaa boqorkii faris oo isna boqortooyadiisii oo dhan ayuu ogeysiis ugu dhawaaqay oo weliba qoray oo wuxuu yidhi kuros oo ah boqorka faris wuxuu leeyahay boqortooyooyinka dhulka oo dhan waxaa i siiyey rabbiga ah ilaaha samada oo wuxuu igu amray inaan isaga guri uga dhiso yerusalem oo ku taal dalka yahuudaah haddaba ku alla kii idinku dhex jira oo dadkiisa ah rabbiga ilaahiisa ahu ha la jiro oo isna ha tago